kulubaad kun iyo shan boqol oo qoys ayaa ku nool kaamka isnaabiyaas oo ka mid ah kaamamka ku yaala xaafadda horseed ee magaalada jowhar kuwaasi oo soo wajahday xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah gudoomiyaha kaamka isnaabiyaaso maxamed cabdi ibraahim oo waraysi gaar ah siiye raadiyo isna ayaa ka warbixiyey xaaladaha ka jira kaamkaasi isagoona tilmaamay in xaalad adag ay haysato dadka ku nool kaamkaasi waxa uu sidoo kale sheegay inaysan jirin wax gargaar ah oo kaga yimid maamulka degmada iyo kan gobolka iyo hay-adaha ka shaqeeya gobolkan shabeellaha dhexe timaadowka biyaasa waa un iska kaam oo weligiisa jarjira ama u-anka aqoonsan kaam dad dan yaroo maskiin iska degan burblema iska jira dadka dad iska danyar oo qoriyo iyo oos iyo dhar dadka iskaga soo dhaqaan waayo waa garta dadka dad iska danyaroo maanta maskiin aan wax awoodin aan wax haysanan waayo marka labada kun iyo toddobadii barakac yimid kaamkan labada kun iyo toddobadii ahay ilaa ay haddana weli baraka iisoo joogeen wallaahi markii oga yar waxaa ku dhaqan ah meesha ku nool ilaa iyo adiga kun iyo shan boqol ku dhawaado qoosaa ku nool meesha waa gartay ma jiraan wax gargaar ah oo idinsoo gaarsiiyeen maamulka degmada gobolka iyo weliba hay-adaha ka shaqeeya degmada wallaahi alxamdulilah ilaahay mahadiis waxaa wax ka heli jirnay qolooyin la yidhaahdo w f b oo lafaf iyo waxa lagu qaadan jiray ayadana beryahan dambe waa iska go-day waxaas lama hayo beryahan dadka uleesa iyo waxyaalaha iska jira hay-adihiina oogaha beryahan ma aqaan sanad cusub iyo waxbaa lagala doonaa oga ayadana culeesa hagooda ka jira wax hadda oo socdo ma jiraan ugu dambeyn gudoomiye maxamed cabdi ayaa hay-adaha ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiinta kaga codsaday in gargaar bini-aadnimo la gaarsiiyo barakacyaasha ku nool kaamka isnaabiyaaso kuwaasi oo wajahaya xaalado kala duwan wallahi dadkan iyo raashiin iyo waxbay u baahanyaen hadii loo heli karo dadka dad iska danyaroo maskiin a waaye marka suwaxda iska baxaayo oos gurad iyo qoryo iyo dhar barad iyo aadayo way dad hadda iska danyaroo beriga aan wax awoodin way guryaha sarta kaligood lasii jecelaaba hayjiri ee sartaa caamee marka hadda dadkii sartaa caamee hadda warkooda kasoo dhowniyo alxamdulilah ee urmada noocaasaa jira dadka dad iska dhibaa ataysuma beryahan aad iyo aada xaaladooda ulas tahayba ma ahan markii ugu horreysay oo cabashaceenkan oo kala ah oo ay jeediyaan barakacyaasha ku nool magaalada jowhar